waxaa cali ibraahin baloogan degannahay waxaa jooga curyaan waxaa jooga iisheeg waayeelo biyaa loo la'yahay cudurkayna nahaayo waa biyo ilmihii kor cucunaa ku dhacay daawo uma haysano daawadii helleen horta waxaa nooga daranba biyihii ha nooga daran waxaan rabnaa in nala caawiyo oo nagula caawiyo biyaha oomana baahsan ayaa ka jira qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha xerada qaxootiga ifo sagshoonka ji ayaa ugu daran shacabka xaafadahan ayaana muddo biyo la'aan ah magaceedu waa cadow cali galdhow waxaan ka mid ahay liidhaaska jii jooga gaar ahaan shagshan ji baan ahay waxaana ka cabanaynaa dhanka biyaha oon lahadle oo baahadle ayaa nahayo ilaa ugu yaraan hal sano iyo jajaba sidaa noo hayaa khaas ahaan toddoba bilood tuubooyinka biyo kama soo dhicin isbuucan madarasooyinka way xiran yihiin iskuullaha way xiran yihiin aanqabad baa ka jirto unhr baan la kulungnay waxbaan ka qaban weynay biswa maan la kulungnay waxbaa laga qaban weeyey ilaahay markii dhibaatadaasaan hayso beri dhoweed mudaharaad baa la qaaday isbeddel baa laga waayey weli wuu sii socdaa haweenkii masaakiintii caruurtii dumarkii waayelintii dhibaato lahaadla ayaa haysato sidaa la aweed biyo la'aan waaye markaan saa ku leeyahay xalay baloga geeri baa ka dhacday geeradii ka dhacday ilaahay sidii uu ogahay wax lagu dhaqo lagu xabaalaa la waay sidaa la aweed waxaan u baahanahay sidaa la aweed waxaan u baahanahay baahada ifo oo ka jirta khaas ahaan ji ay ka jirto waxaan rabnaa in wax laga qabto waxay cabasho ka muujiyeen oon si daran u saameeyey bulshada qaybahooda kala duwan jooga baloodka waayeel cuuriyaan oo hadda cuuriyaanka qaarkaasu ka mid yahay saaka geeriyaa ka dhacda wax lagu dhaqaan la waaye ciyaalkii dugsiga meeshay ka aad lahan waa inay biyo ku kal lahaan waxbarashada horta ayaga waaba seegeen xagga waxbarashada maqlaysaa un soddon jeer waa una cabannay waxaan ugu cabannay biyo wax nafsadda ugu horraysa biyana ma laha birta biloo'aadanka waa biyaha biyo la'aantood wax noolaan kara ma laha waxaan ka codsanaynaa un hadsi arayadaana keenta meeshan inay biyo xagga gargaarka waxay noo ahaato adduunka biyo wax ka xun ma lahan inay biyahan si degdeg ay noogu soo deyso taasaan ka codsanaynaa annaga un hcr dacwo waa nagala qaadi waaye dood waa nagala qaadi waaye saddex jeeraan dacwoonnay oon tagna carduni caroolahana ardaydiioo looxda ku wadata madax xataa halkaan ay ka dhaqaaqday tagtay un daraad wax hadalkooda daneeyo dhulka ka qaada male waa jamiile gohaad maxamed cabdi waxaan deganahay shagshanji waxaana saa'id noo haya oomano biyo la'aan ilmihii beryahan ma aadin dugsi saas ay tahay iskuul ma aadin salaada biyo male shaaha loogu kariyo waa in ayaga la adeejiyaa meellow biyo lagama soo helaayo waa suuqa kora marka waan rafaadsannahay hay-adaha waxaan ka codsanaynaa si deg dega inay biyona soo gaarsiiso ilmihii waxbarashadii way seegeen dugsigii ay seegeen iskuulkii ay seegeen biyo lay doonayaan ilmihii way daaleen waan isku rafaadnay wixii aan haysana waxaan ku karsanaan kasi la'anahay marka waxaan codsanaynaa hay-adaha inay noo soo dadejiyaan gargaar waayeelka naafada dadka xanuunsan iyo qaybaha jilicsan ee shacabka ayaa ugu daran horta waa dhegajabuu ownay oon daraadiis dhibaato xoog lahaan la kulanay xataa cadhaana gashay ma fayda halkan ma ku tusaa okay niyahow shaqaaqadii ayaa xataa soo laabatay xubinadan waxaan xal u fadhina waa yaabaysaa biyo la'aan darteed habar iyo oday isdagaalaya ilmo isku dhacayo tuba isku dagaalaya sectionkeena section ahaanan tegayno meeshii macnaha biyihii cariiri baa ka dhalanaya dhibaataa ka socota shaqaaqadaas waxaa waa dhibaatada oo dhashay biyo la'aantu si aysan u imaanin oonkana aan uga ba'no oo dhibaatada aan ku jirno aan uga ba'no waxaan codsanaynaa in cabashadeenna la gaarsiiyo hay-adaha ku shaqada leh qaarkood waa yeelo ay ku jiraan qaarkoodna curiyaame ay ku jiraan waxaa waaye dad waxaa jiraan saakay si ay biyo u raadiyaan ilaa ay hadda ku maqan biyihii waxaa waaye lama qabaysan karo dharna lama dhaqan karo marka dhammaan hay-adaha samfalayaasha waxaan ka codsaynaynaa khaasatan u n h c r baloogan anaga aan joogno wuxuu ka duwan yahay baloogyada kale waayo baloogyada kale nin walba tuubada way u dhowdahay wuu soo dhansaa laakiin baloogan waxay noqotay in qof walba uu meel uu maaragt biyola'aanta darteed xaaladda dadka ku dhaqan xaafadahan ayaa ah mid cakiran iyadoona saamaynta biyola'aanta laga dareemayo wejiyada dadkan waxaan ka cabanaynaa biyo biyo la'aan baan haysato oo baahad badan oo ilaa iyo dhowr sana nahaysatana yaa jirto marka insha allahu hay-adihii iyo dadkii dadka oo sheejihii degnaa way isku rafaadeen waxaana caawiya ma haysan ilaa sacaddan waxa caawin nooga dhanka kale hay-adda biiswin jabaan oo qaabilsan arrimaha biyaha xerada ifo oo aan isku dayay inaan wax ka weydiinno ayaan ka jawaabin teleefoonnadan u dirnay si kastaba ha ahtee bulshadan ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka ee ugu horreysa u n h r inay gurmad biyo dhaamina la soo gaaraan waayeelaa jir kaligood meel ku nool biyo ma soo dhaansan karaan waxaa jiraan aniga camal khaasatan hadda biyo meel haddaan hataa ayagoo caadi hataa ma doonan kari mana soo qaadan kari marka hay-adahaas unhcr waxaan ka codsanayna dhammaanteena waxaa waaye biyahaas deg deg in lagu soo sii daayo dhammaanteena biyahaas ayaan maaragtay ah, qof walba oo maanta oo meeshaan ku nool ama waayeel ha ahaado ayaa loo dhibaataysan yahay noloshan bilowgeeda waxaa waaye biyo biyona la-aantooda lama noolaan karo waxaan ka codsanaynaa biyo in noola soo sii daayo waxaan rabnaa caqabada ayna hayso in si khaas ahaana naloo eego dhibaato bahaanna baana haysata biswan baa caqabadana nagu haysata waa biswan waxaan rabnaa caqabada in wax laga qabto maxamed baaruud xuseen warbaahinta star xerada qaxootiga ifo